Tababarkan oo ku saabsan ay nafaqada qiimeeyo arrimo caafimaadka, bulshada, iyo waliba iskuulka Kobe ee International College aan gabagabeeyey. Waxaan u kumaday ardayda daneeyayaasha arrimaha caafimaadka, gaar ahaan nutrition-ka. Tababarka oo dareeri muddo laba maalmood ah iyo waliba sidoo kale ardayda la tababarayay. Baararka Guud ee Caafimaadka, habka saxda ah ee cabbiraadda, qiimeeyo xaaladda nafaqada, iyo la adeegsashada jadwalka WHO iyo calaamooyinka nafaqo-darrada kala duwan. Waxaan u kumaday ardayda ku faa'iidaysatay tababarka ku hadalaya, walyaabihii iyo khubarada muddada labada maalmood ee isu dareeri tababarka, iyo sidoo kale aan ku mahadnaqay maamulka iskuulka Kobe ee International College.
Maay miba dheere Absalaan Aadan Cabdi miba kumid ahaa ardayda dhikadaas Kobe International College khamiisi jimca lamada maalmood miba nin soodeen program oo nutrition eh miba in badan practical oo miba laga qaaday kubciye tahile macallimiin oo miba amne markaas nin heegin oo nin garab surun miba lamada berna programkii nin sooday hata geekaa nin gowgawaaga oo jimaace bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacay dheerow marian abshir oo ku mid ay ardada dhigadaas macadka kobciye geeka may baan tahninka dhammaaya baraatikadii uuna qaaddaani khamiisii jimaada alxamdulilah eed eedaan ka faraxsano bismillaahi raxmaani raxiim magacay mayba dheeray markan koriit xuseen cabdiraxmaan abdi mayna ku mid ah ardayda warkubaradaas macadka kobciye international college eed eedaan ka faraxsana mayba ku mid ahay ardayda kubiyo gaadatay programka dhagowdaay khamiisi jima nutrition nutrition practical runtii may waahan program eed iyo eed muhiim maxaa yahay mayba eed iyo eedan faraxsanaaniyaan ku midnaga ardayda ku dhiib gaadatay programkaasi alxamdulilah uma alxamdulilah waxyaaba fara badan ku faa'iidaysadii mayba eed iyo eedan kama hadnagay dhammaan shaqaalaha macallimiinta iyo maamulaha maadka kobi international college asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay mayba leeray faadad maxamed ahmed maybana ka tirsana ardayda kobciye mayba geekantaninka gaweewey training oo ay ahay nutrition macallimiinta kobciye eedi eedaan mahadsanyin walbadana ku faayidni mayba laa ilaahay ajarkinsiinka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo maalo raxmadiis facali mayban taninka socday training low maalmood oo nutrition alxamdulilah eed eedan ka faa'iidaysan may baan tanka mahadnaqay macallimiinta oo macadka bismillaah magaceeda waa daahir axmed cabdi oo ka qayb qaadanaya maalmaha nutrition jimcaha khamiis socday maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inuu noo soo dhamaadan oo maalin jimca oo nutritionka noo soo gabagabanaya tahay nutrition qiimo badan baa ka socday khayrlaas iyo macallimiintii noo waday maalmahan oo baraatikooyinkan ugu dhiirigelinaysa wax kastana garabkayna taagneed inaan ka qayb qaadano eedeeda meesha ugu mahadnaqaa waxaan ilaa oo fariin iga sii ah dad kale u sii dari lahaa ardayda meel kasta aan joogno sidaan iskugu garab qabanayn aan iskugu buraajinayni inaan ka qayb qaadano tababarkana muhiimad gaareen leh ardayda daneeyaasha barada u kalluunta caafimaadka gaar ahaan nutritionka kaasoo qaban qaabay mahadka Kobe International College oo ay ku qayb qaadeen dhowr arday in iska jari gabdhiyo kuri